asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta aniga maaragtay aad baan ugu farxay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo runtii safaradiisa ugu horreeyey uu muhiimad weyn saaray sidii uu booqan lahaay maaragtay eritrea oo naga joogaan ilaa iyo shan kun oo ciidamo oo muddo maaragtay laba sano iyo bar meelahaas lagu tababaraayay marka farxad weyn ayay ii tahay go-aanka asaga uu qaatay muhiimadda uu geliyey iyo wakhtiga uu geliyey indhihiis inuu kusoo arko inaan maaragtin oo dad kale u dirno asaga maaragtay shakhsiyan ilaan mas-uuliyadda waddanka asagaa hadda kor saaran tahay shakhsiyan indhihiis kusoo arko soo indhiindheeyo lasoo sheegto lasoo sheekaysto madaxda eritrea gaar ahaan madaxweyne isayas afawerki runtii muddadii ugu dambeysay maaragtay ciidankan arrimihiisa aada loo siyaasadeeyey okay waaya qodobka waa ka hadli doonaa marka adu waxaad ka mid ahayd madaxda dowladda ee eritrea tegey ee ciidankan tegitaankooda ka warqabay ku booqda xeryaha tababarka bal waxaad nooga sheekaysaa sida ay ku tegeen waddankaasi fikradda cidda lahayd goorta ay bilaabantay horta sidaa ka warqabtid sideed iyo labaatanka julaay labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqashadii ugu horreysay uu ku tegay maaragtay dalka eritrea markii dalkaa uu ku tegay waxaa ku xigtay oktoobar laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaa markaa iyo isagana yimid abi axmed saddexda waddan waxay samayseen waxa la yidhaahdo trilateral agreement oo ah inay ka wada shaqeeyaan saddexda waddan sidii mataqaanaa ay xiriirkooda u adkeyn lahaayeen dhinaca amniga ganacsiga iyo wada shaqeynta maaragtay horn of africa marka taa waxaa ku xigtay safarkaa waxaa ku xigay safar uu halkan ku yimid madaxweyne afawerki madaxweyne afawerki wuxuu ahaa ninkii ka warqabo in soomaaliya maaragtay isagoo dhalinyarnimadiisa oo joogay oo soomaaliya maaragtay fikrad fiican ka qabo kow iyo labaatan sano iyo ka badan baasboor soomaali ku dhoofaayay abaal weyn u haaya soomaaliya marka markuu yimid ayaa indhihiisa wuxuu ku arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo siduu isaga ku ogaa afkiisa wuxuu noogu sheegay inuu runtii aada u qaracmay uu yidhi waxaan wax la qaadan kara maaha ma garatay markaasuu maaragtay markuu ku arkay meelaha ciidamada oo maaragtay amisomka runtii wuu maaragtay wuxuu ku yidhi madaxweyne farmaajo ciidan ilaa iyo maaragtay toban ilaa labaatan kun aan idin tababari doonaa annagaana hubkooda soo siin doono ciidan maaragtay uu ugu talagalay inuu maaragtay ciidamada qaranka ee militariga soomaaliyeed qeybaha kala duwan loogu soo tababaro marka ciidamadaas waa ciidamo soomaaliyeed ah inta aan ka warqabo si maaragtay si fiican oo qurux badan oo militari dhabah lasoo marsiiy markoodii hore meelaha buurarta ayaa buurarka ayaa lagu soo tababaraa eritrea haddaa taqaanid waa meelo buurar ah iyo meel flatland ah dhul oo maaragtay iska fidsan oo xeebtaas sida masaba oo kale dhalinyaradaas waxaa lagu tababaraa marka hore buurarka buurarka markii buurta markii lagu tababara meeshii hadda ay degiin sawirada qaarkood aad arkaysid kadibna waxaa la geeyaa maaragtinoo xeebaha tababarkii meeshaas ugu soconayaa ciidamada la tababaray sida aniga aan ka warqabo ciidamo noocyo kala duwan waaye badankood laakiin waxay u badan yihiin special force ciidamadaana maadaama ay dhehen waan soo tababaraynaa weli macal qoryahooda ayaan soo siinaynaa sidaa ka warqabtay ciidamada soomaaliya markii lasoo tababaro qoryaha dawladda u raadisaa marka nimankan iyagoo tababaran macal qoryahooda wataan ayaa waddanka la keenayo ayaa marka hore ayaa ayay ahayd haddana go-aankii ka inuu yahay aan aaminsanahay sidaas darteed maaragtay waxaan aniga hubaa inay fikrad aada u fiican ahayd in ciidankaa meesha la geeyo waay marka haddii fikraddu ay sidaa u fiicnayd lagu raacay go-aankaas la isla qaatay maxaa qarsoodi looga dhigay in ciidanka waddankaa loo daadgureeyo halkaa lagu soo tababaro waalidiinta qaarkood ay leeyihiinba looma sheegin eritrea in la geynaye qatar in la geynayaa loo sheegay horta dhiyo aniga qoritaankooda iyo maaragtay habkii loo qoray sida hoos ugama warqabo laakiinse waxaan ka warqabaa in markii waalidiinta ay qayliyeen in fursad loo siiyey waalidiinta inay la soo hadlaan dhallinyarada meesha joogta taa maadaama wakti covid lagu jiray oo aan dhaqdhaqaaqi jirin laakiin warkaa waxaan ka helay mataqaana eritriyinta waxay nagu yidhaahdeen dhalinyaradaas waa lala hadalsiiye waalidkooda marka inta lala hadalsiiye intase lala hadalsiin aniga ma sheegi karo su-aasha ku saabsan maxaa sir looga dhigay dee hadda aniga maaragtay wasiirkii gaashaandhigana maheen madaxweynihii wadankana maheen marka taa kama jawaabi karo laakiin waxaan ka jawaabi karaa in ujeedada loo qaaday ay ahayd ujeedda aada u qiimo badan oo wadankaa ciidan loosoo tababaro ujeedada ay eritrea maaragtay ciidankaa u qaaday ee u tababartana waxay ahayd inay soomaaliya u abaal guddo intay halganka ku jireen hal maalin soomaaliya qadiyadda eritrea maaragtay maka maaragtay muran ma gelinin oo meel kale ma taageerin madaxweynaha afkiis wuxuu nagu yidhi inta annaga halgan ku jirnay wadanka keliyo na daba joogayna taageersanaa soomaaliya ahayd xitaa suudaantan xuduudaan na leenahay waa isbedeli jirta mowqifkooda mararka qaarkood marka wuxuu yidhi abaal aan la sheegi karin ayaan soomaaliya u haynaa waxay kaloo wuxuu kaloo sheegay asxaabtii meesha joogtay saraakiishii madaxdii markaa meesha joogtay badankoodna ay ahaayeen dad soomaaliya laga taageero oo qaarna soomaaliya joogi jiri qaarna baasaboorada soomaaliya ku safri jiri waaya marka aan kaa dhexgalo marka aan kaa dhexgalo marka marka adi inta aada la socota aan ku weydiiyo goormaad u tagtay ciidankaa taariikhda goormay ahayd halkee baad ugu tagtay xaaladoodu sidee bay ahayd diyo ani markii ugu horreysay ciidankaas waxaan ugu tegey xarun lagu tababaraayo meesha hadda xarunta laga xiraayo xiri sawirkaan ujeedaa magaceeda ma xasuusto meel ay joogeen ciidamadii ugu horreyso la keenay shanta boqolka aheyd ayaan markii ugu horreysa maaragtay meesha aan ugu tagay xaaladooda waa soo arkay qaaraan lasoo sheekaystay ciidanka waxa waaye wax oo adig markaa dhibaata ay sheeganaayeen maysan jirin ciidan tababar ku jiro oo si dhab ah ciidan military ahaan loo tababaraayo maaragtay sidii commandos oo kale ah oo tababaradooda markii laiga sheekeeyey anig naftii aan aada ugu farxay iyaga naftooda markaan aan u tagay qaar dhaheen annaga waddanka haddaan tagno wax alla wixiina loo diro oo cadow ah soomaaliyeed ah ma garanti annaga waxaan noqonaynaa dadka daafici doona waddankaas daafici doona waa gartay hadda sawirada laga soo qaado waad aragtay dhafoorkoodu aad buu u godan yahay dacdaraa ka muuqata kaba fiican ma xirna inkastoo ay niman askara maaragtay ahaayeen oo tababar adag ku jiray sida aad sheegtay marka ka warqab intee la-eg ayaa lagu hayay hadday noqon lahayd jalkooda labiskooda iyo daryeelkooda guud horta arintaan ka warqab aan kuu sheegaa horta dacaska kabaha aan kuu sheego horta kabahaas kaba taariikh le waayo oo daalad baa loo dhisay kabihii ay ku halgameen waayo halga markay halgamaayeen kabihii ay gasho jireen waayo meeshas meel buuro le waaye meelaha kabahaas taariikh dheeray leeyihiin oo marka mar kalaan ka sheekaysan karnaayo kabaha horta yaan loo arkin maaragtay dayac ciidankii in maarakiro oo aan maarakiro meel dayac la dhigay yaan loo arkin tan ku saabsan ciidankaas ani hadda maaragtay ma arag wejigood laakiin waxaan kuu sheegaa in maaragtay wax alla wixii oo ciidan cunto ah dad la sii waa la siin jiray si fiican baa loogu warqabay waxaan ka warqabay hataa inta sigaarka cabta in sigaar la siin jiray waxaan kaloo ka warqabay maaragtay inkastoo ay lahaayeen nin mas-uulah corneela ciidankaas mas-uul u ahaa haddana madaxweynihii dalka ayaa sitimaankii markay ugu irtay hal mar booqan jiray oo ka warqabi jiray marka dhinaca ka warqabidda maaragtay aniga waxaan hubaa si fiican oo qurux badan in looga warqabay tan labaad ciidankaas ciidan oo maaragtay commandos ah waayo tababarkooda ma istaago ciidan waxa waaye maaragtay si fiican loo soo tababaray oo maanta ay meel alla meeshii loo diro ay kasoo bixi karaan marka ciidan maaha dalxiis meeshuu tagay waxay ahaayeen dad ciidan loo soo tababaro oo loogu talagalay inay waddan difaacaan
waa gartay sida aada la socoto intay meesha joogeen si weyn baa looga hadlay xaaladooda iyo badqabkooda laba aynu u kala qaadno waxaa soo baxay warar ah inay marka hore ka qayb galeen dagaalka tigray inkastoo caddaymo muujinaya taasoo xaqiijinaya ilaa hadda aan lasoo bandhigin laakiin dowladda federaalku way beenisay adigu seed u aragtaa wararkaas aniga waxaan ku leeyahay warkaas wax ka jira male number one horta eritre ciidan ku filan way haysataa etoobiya ciidan ku filan waa haystaa tan labaad haddaad taqaanid madaxweyne isayas afaweerki aad la sheekaysatid ciidan soomaali ay leedahay etoobiya uma diraayo inay u dhintaan taa ha ka sugin asaga sababtu dagaalku galay waa sabab istaraatiijik ah oo nimankan mataqaanaa daris ay yihiin t p lf ka oo oo thread ku ah nabadgelyadooda sidaas darteedu dagaal u galay moogyahay ma aha maaragtay inuu ciidan soomaaliyeed tabardarro intay ku dhacday ciidan soomaaliyeed oo dhallinyaraha weli tababarkood dhamaysana dagaal u geeyay taa suuragal maaha isagana ma ka suurtoodo waddanka eritreana kama suurtoodo waana been waa gartay qodobka kale arrintaas la xiriira waxa weeyaan inay jiraan qaar ka mida ciidanka oo siyaabo kala duwan ugu dhintay meesha hadday cudur tahay iyo hadday shilal kale tahay xil intii uu tababar ku socday maxaad nooga bidhaamin kartaa arrintaas niyo aniga wax dhintay oo inay dhintay anigaan ka warqabo male intaan joogay ani horta maaragta waxaan ka maqanahay meesha tan iyo labada kun iyo labaatanka ma fahanti markaan koonfur galbeed aaday kadib ciidankaas aniga maaragta kama warqabin eritrea xiriirkeedna maaragta aniga mas-uuliyadeeda maaragtay ma ahayn marka ciidankaas wax dhintay oo ani aan ka warqabo hadda dhimasho geeri nin caadiya hataa iska dhiman karo laakiin geeri aan ka warqabo ciidankaas waa ku dhinteen laleeyahay anigaan ogahay ma jirto waaye goormay kula tahay inay soo laabtaan ciidankani qaabkay kula tahay in loo dejiyo ama loo howlgeliyo
horta ani waxaan aaminsanahay waxaan horta waxaa iskale madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagaa maaragtay siyaasaday ku shaqeyn lahaayeen iyo siday u howlgali lahaayeen horta isaga ayaa madaxweynihii wadanka ah isagaa go-aanka iskale laakiin ani waxaan leeyahay muhiimada weyn waxay tahay ciidankaas ciidan intaasoo maaragtay wakti tababar qaatay oo noocyo kala duwan isugu jiraan isugu jiraan ciidanka badda ciidanka lugta ma fahan sidaas dartee ani waxaan qabaa ciidankaas maaragtay in runtii dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan waayo shan kun ciidan maanta ninkii haysto wax sahlan maaha ciidamadaas waxay ka qayb geli karaan maaragtay noola dagaalanka argixisada waxay ka qayb geli karaan jidadkan maaragtay afgooye baydhow in laisku furo waxay ka qayb geli karaan jidkan muqdisho ilaa iyo kismaayo in laisku furo waa ciidan runtii dhalinyaro ah oo tababarkii ugu fiicnaa militariga soo qaatay